degmada xamarjajab ee gobolka banaadir ayaa laga xarig jaray xarunta cusub ee halkaasi ay ku yeelanayso hay-adda aqoonsiga qaranka iyo diiwaangelinta niiro munaasabad xariga loogu jaray xarunta ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir kan degmada xamarjajab iyo madax ka socotay hay-adda niira ugu horeyn gudoomiyaha degmada xamarjajab ismaaciil maxamed xuseen ayaa sheegay in tani ay muhiim u tahay bulshadu ku dhaqan degmada islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan runtii galabta farxadee noo tahay inaan meeshaan ku soo bandhigno furitaanka xarunta cusub oo hay-adda niira ay ku lahaan doonto hadduu ilaah yidhaahdo degmada xamar jajab sidoo kalena aan ku soo bandhigi doonno koob loogu magacdaray furitaanka xarunta niira ee degmada xamarjab taasoo ay taabigelisay hay-adda niira oo galabta ay meeshaan ku kulmi doonaan oo isku arki doonaan tictokerska iyo lejenska degmada xamar jajab marka dhammaanba bulshada reer xamar jajab waxaan leenahay soo dhowaada kaarku waa frii siduu uu maaray ku-xigeenka noo sheegay in isdiiwaangelintu isla biriba way bilaaban doontaa hadduu ilaa yidhaahdo
dhanka kale maareeya ku-xigeenka hay-adda aqoonsiga qaranka cabdiraxmaan saciid axmed ayaa sheegay in ay dardargelin doonaan in degmooyinka gobolka banaadir guud ahaan laga sameeyo xarumo kaarka aqoonsiga loogu sameynayo dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir
waxay hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku ay ku leedahay gobolka banaadir sagaal xarumood oo waaweyn waa sagaal degmo sidoo kale waxaannu leenahay mobile tiimis ama tiimamka warwareega kuwaasoo iyaguna diiwaangelinta ka qayb qaata waxaannu dhowaan daa furi doonnaa hadduu alla yidhaahdo degmooyinka noo dhiman ee gobolka banaadir waxaannu gobolka banaadir uga mahad celinaynaa soo dhowaynta diiran ee noo sameeyaan mar kasta waxay nugu soo dhoweeyeen xafiisyadooda waxayna siiyaan xafiisyaanu ku shaqaysanno waxa ay noo oggolaadaan oo ayna siiyaan sekurity dhammaan arrimahaasoo dhan aad baan uga mahad celinaynaa wax weynna way noo tahay waxaan degmada xamarjajab ugu bushaaraynayaa in kaarhka aqoonsiga qaranku yahay free lagu qaadan karo si lacag la'aana dadka waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay isdiiwaangeliyaan degmada ay yimaadaan waxaa u yaallaa waxaa u diyaara shaqaale ka tirsan hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ugu dambeyn xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladaha hoose mudane faysal caraalehe ayaa u mahad celiyey hay-adda niiro
sidaad og tihiinba mar dhowna waxay soo afjari doonaan in labaatanka degmo ee gobolka banaadir la geeyo kadibna loo soo jeesan doono calaawaax la geey doono haddana haddii ilaa yidhaahdo waa qorshaha hiigsiga gobolka banaadir waay waxaanu ku mahadsan yahay gudoomiyaha degmada xamar jajab siduu u soo dhoweey oo weliba shacabka adeeg ugu soo dhoweey iyo sidoo kale munaasabaddan oo oo lagu soo dhoweynayo xarigjarkan bahda isboortiska waa maalin weyn hay-adda aqoonsiga dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay gaar ahaan dadka degmadan ku nool isdiiwaangelintu waa ogtii markii hore lacagay ku bilaabatay laakiin maanta waa lacagla'aan lacagla'aanaa laga dhigay gurigaadaa lagugu keenay qof kasta oo muwaadin ahoo gobolka banaadir ku nool waxaa rabnaa inuu ay dhiigiisa qaato